إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jirnay kitaab alxuduud kitaabka cumdat laxkaam waxaan soo gaarnay baabu xaddi lkhamri khamriga xadkiisa ayaan soo gaarnay waxaa noo soo dhammaaday xaddu sariqa xatooyada iyo maaragtay waxyaabaha la xado xadka qofka laga oofinayo in gacanta laga jaraa iyo nisaabka iyo qadarka qofka laga qaadayo macnaha qofka gacantiisa loo goyn karo haddii uu xado ayaan kasoo hadalnay usbuucii hore xad lkhamri khamriga ayuu xad u yahay khamrigu waa maandooriyaha nooc ka mid a waana maaragtay sideedaba khamri waxaa la dhahaa waa wax wax daboola ayaa luqa ahaan lagu yidhaahdaa marka laleeyahay gabadha khimaarkeeda ikhtamarat ilmar'atu waa markay madaxa daboolato wey ama wejigeeda ay daboolsho ayaa la yihahdaa wey ayib waxaa kaloo loo yaqaanaa wax laysku daroo laysku walaaqana waa la dhahaa khamri ahaan luqada markaan ka hadlayno weye isilaaxa waa maadadan la garanayo oo wax kasta oo caqliga qofka daboola noocu yahayba kullu maa khaamara alcaqla waqataah ayaa la yidhahdaa nooc la noocu yahay oo ah wax la cabo wax la cuno sidii nebiguba xadiis saxiixa ugu yidhi kulla muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraamun wax kasta oo lagu sarqaamo oo lagu marqaamo waa khamri wax kasta oo lagu maaragtay khamri ahna oo lagu daboolmana waa xaaraan wey marka shay kastood ku marqaantid ama aada ku daroogowdid oo mma maankaagu ku bedelmo ama fududow ama hadalkaagu ha bato ama maaragtay wax isbedelaha kugu dhacan waa khamri weeye waana wax la xaaraantiinweye keliya midka wineka iyo maaragtay saas oo kale biirka iyo wix lamida keliya maaha waa badan yihin noocyo badan ayay kale yihiin mararka qaarkood waxaa laga samayn jiray cinabka xalaasha ah caanaha geela dadka qaar ka sameeya waa wax inta la qamiiriyo wax laga sameeya hadba noocaad ka dhigtaba wixiaasoo xalaala hadda waxaad u bedeli kartaa khamri u bedeli kartaa marka waa xaaraan weeye allahna subxana watacala waa kan odhanaya qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysru walansaab waalaslaamu rijisun min camali shaytaani fajtanibuuh marka khamrigaas nebigu sala allahu caleyhi wasalam xadiis badan ayuu ku sheegay sida qur-aankana loogu sheegay xadiistaas marka waxaa ka mid ah xadiiska saddex boqol konton iyo waxaan ujeedaa ha saddex boqol konton iyo saddex waa xadiiska anas ibni malik radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam uutiya birajulin waa xadiiskan ugu dambeeyey usbuucii hore uutiya birajulin nin baa loo keenay qad shariba alkhamra khamri cabay fajalladahu nebigu wuu wuu garaacay bijariidatin ul buu ku garaacay jariida waa waa maaragtay laamaha timirta wey naxwa arbaciina afartan wa facalahu abubakar qaala wuxuu yidhi marka anas abuubakarna afartan buu garaacay falama kaana cumaru markii cumar ay waktigiisii ahayd istashaara annaasa dadka ayuu la tashadayoo qaala cabdiraxmaan ibni cawf oo wuxuu yidhi akhafu lxuduudi xuduudda kan ugu ugu fudud waa thamaanuuna sideetan weyn oo waa kee waa qofka gabdhaha caaya oo gabdhaha muslimaadka ah ama maaragtay dadka muslimka ah zino ku sheegay qofkan waa zinaystay ama xumayo ku dhacay qofkan waa waxaana wax tuhuna oo cad uusan haynin qofkii la yimaada oo war qof muslima ka sheega ku saabsan faaxisho ku saabsan qofkaasi haddii uu markhaatiyo waayo afar markhaati sideetan baa lagu lagu dhuftaa marka khamrigiina sideetan buu ka dhigay cumar radi allahu tacaala canhu fa amara cumara radi allahu tacala canhu maxaa yeelay qofku marba hadduu caqligiisu doortoomo wax uu ka wax walbu maaragtay lugta la galaaba inuu qof ka hadlo inuu dadka caayo gabdhaha muslimaadka ah wixii sideetan jeeda lagu mutaysanayay iyo ka badan buu ku dhacaa walidaalika culimada qaaraaba waxawaxaba lagu tilmaamaaba umu lkhaba'is wax kastoo qurun ay hooyo u tahay wax kastoo qurun ah ayay hooyo u tahay haddii aad maaragtay khamri cabto maskaxdaada waa doorsoomi zinadaad ku dhici dilkaad ku dhici oo dadkiina dishaa laga yaaba cay iyo aflagaade iyo qurunaad ku dhici sharaftaadii oo dhacday wax kastaba ayadaa kuu horseeda wey marka waxaa weeye khamrigaasi waa la xaaraantinimeeyey dadka muslimiinta ana fajtanibu halayidhi ka fogaada inaad ku inaad cabtaan iska dhaafe ka fogaada ayaa la yidhi oo nabigu yidhi sala allahu alayh wasal allah subxana watacala uu yidhi aayaddaas qur-aanka suurat maa-ida ku jirta baabu tacziiri wuxuu baab yahay tacziirtii wey tacziirtu waa maaragtay ganaax wey waa qofka oo wax uu sameeyey laga reebayo cazara asalkeedu waa mancin iyo reebin iyo wax lalagaa reebo oo laguu diido آه، شرعنا ومحي وماركتي التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة وقفك أو ل- ل- لأدبيه ذنب وكل عي ذنب جاسون حدنا لهين كفارنا لهين مثلا تجنمر حدا لا ذهي زنا حدا لا ذهي ذنب كلا أون حد الله سبحانه وتعالى أشيء نبي أشيء oo haddana maaragtay aan kafaarana aan lahayn oo qofkii ku dhaca kafaara mathalan aan qofkii dhahaa xaaskiisa ku dhahaa eh, waxaad igala mid tahay hooyaday oo kale kafaara ku dhacaysa qofkii maaragtay dhaarta kafaara ku dhacaysa qofkii waxa la yimaada khalad ah waxa weeye kafaara inuu la yimaado amaba ama xad laga oofiyo dembigaan xad iyo kafaaro lahayn eh, bintiisa qofka laga edbiyo ayaa la yidhahdaa wey ayib waana maaragtay sida sharciga waxaa iskale imaamka ayaa iskale qofka markaasi meeshaasi xukuma ayaa iskale wuxuu u arko uu yidhaahdo qofkan dembigan dadka ayaa ay kaga reebtoomi karaan kaga hari karaan ayuu ku tacsiirinayaa oo uu ku ganaaxayaa wey xadiidka marka saddex boqol iyo konton iyo afar baa ugu horeeya waa xadiidkii abi can abi burda hani ibnu niyaar ah, albalawi ayaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu saxaabigaas annahu samica wuxuu maqlay رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول أي سوى أرني لا يجلد لما جلدي أو لما قرع أو لما كرباشو فوق عشرة أصوات تض- تضنج هذا الوحك بضن إلا في حد حد مؤذي من حدود الله ألا حدد كيسا كامدا ماهن معناها تضنج هذا الكبضن لو ما أقول قفك إن لغو ح- آن حد لغو فيوه طيب een xuduudda alle subxaana watacaala waa tii laga soo hadlay tii khamriga afartan iyo sideetan waa tii ay culammadu iskugu khilaafeen xadiiskana kusoo aroortay cumar iyo maaragtay abubakar iyo nebiga sal alla lay wasalam si kala duwan ay u tacsiiriyeen ay ay ay u- u xadeeyeen afartan marna lagu dhuftay marna sideetan lagu dhuftay waxaa kusoo haray wixii intaa ka soo hara qof la edbinayo qof khalad ku dhacay ee, masalan maaragtay een, a- ilmahaagii oo kale lama ogola inaad toban ulood wax ka badan aad ku dhufato wey. toban jeedal wax ka badan lama ogola marka ugu horeysa marka een, ilmaha iyo maaragtay ee, wax saasoo kale la edbinayo waxa weeye waa waxaa ugu horeeya oo lagu bilaabaa inaad u naxariisato inaad tawjiihiso inaad maaragtay aad waaniso aayar si wanaagsan wax ugu sheegto haddii uu wax ku qaadan waayo inaad cabsiiso tirahdid haddaadan saan samaynin saasaan kugu samaynaya markaas ka bacdi inaad aad saasoo kale een, wax yaroo garaacaho xajafahon jirkiisa iyo caafimaadkiisa midna waxu dhimayn inaad ku dhufato nebiguna sal lay slam waa amray carruurta in la edbiyo bal wuxuu yidhi guriga xataa maaragtay sawd yar ama ul yar oo maaragtay carruurta lagu xanjafiyo markii ay xuduudda dhaafaan in uu qofku haysto wuu ku tilmaamay nebiga sala allahu aleyhi wasalam isagoon asagu uusan weligiis garaacin maxaa yeelay waanadiisa iyo hawxusheegiisa iyo een, tacliintiisa iyo irshaadka iyo hanuuninta ayaaba maaragtay oo cunugu ku toosayay waktigii nebiga sal allahu aleyhi wasalam kuwa isaga la jooga marka aabbaha iyo hooyada waxaa looga baahan yahay inay ku bilaabaan inay ardayga ama a- ilmaha ama qofka ay maaragtay wax barayaan ama ay tarbiyanayaan ay marka hore tawjiihiyaan ay baraan ay ay- ay maaragtay tubta toosan ku toosiyaan inay markaasi jeclaysiiyaan ay xataa maaragtay abaalmarino iyo wax u ballan qaadaan hadduu aqbalo waa alxamdulilah oo weliba ay naxariis iyo eh, ay la socoto way haddii waxaasoo dhan uu aqbali waayo oo la arko cunuga inuu yaro maaragtay saasoo kale falaagan yahay inaad xanjafiso waana inta uusan afar iyo toban iyo gaarin iyo shan iyo toban markaasi waana ayaad ku leedahay haddii uu qaan gaaro waana ayaad ku leedahay gacan uma qaadi kartid mana taaban kartid xataa xanjafis lagaama ogola waa nin weyn oo halkaas maraayo weye marka waxaa lagaaga ogol yahay inaad waanisad wax u sheegto wey ayib آن، مدان آه، لا حد من حدود الله لا في حد من- آن، إلا في حد من حدود الله وحوي حد الله سبحانه وتعالى وتي أن كسر هذا اللي الزنا إيا قذف إيا سرقة إيا قصاص إيا حصدا وحدود وي طيب marka wixii waxaas ka soo haro macaasi ah waxa weeye toban ka yar inay noqoto culamada qaar baa saas ku tegey qaar kalena waxay leeyihin maya waxaa jira maaragtay xuduudda kala duduwan waa qofkii aana maaragtay waxyaabaha eh, caadiga oo yaryarka ku dhaca ayaa xadkaasi laga oofinaya ayaa maaragtay een, tacsiirtaasi lagu sameynayaan ka wada ayib kitaabu alaymaani wannuduuri wuxuu uu kitaab yahay kitaabkii xadka iyo wixii la halmaamay la halmaalay oo ay tacsiirta iyo ka mid ahaayeen meeshaasuu ku dhammaaday waxaa meeshaan laga gelayaa kitaabu alaymaan dhaarihii iyo wannuduuri nadarkii ayuu u kitaab yahay kaasaa laga hadlayaa wey dhaar maxaa la yidhaahdaa dhaartu waxaa weeye waa qofka oo dhaarta wey yimiinta asalkeeda midigta ayaa loo yaqaanay ayib maxaa yeelay markii dadku ay dhaaranayaan oo ay isu dhaaranayaan mid kasta midka kale midigtiisuu qaban jiray saa darteed baa yemiin lagu magacaabay marka aymaan waa midigyo waxaa loola jeeda waa dhaar baa loola jeeda sida sharcigaana waa maxay waa maaragtay in aad shay aad rabto inaad gaarto ama aad samayso oo aad ku adkayso magaca alle subxaana wa tacaala magac magacayaasha alle ka mid aad ku adkayso wallaahi waxaasan samaynaya waxaasan qabanaya inaad tiraahdo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaac ayna ku soo aroortay dhaartu wey waa watan alla subxana wa tacala leeyahay laa yuaahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum alla subxaana wa tacaala dhaarta idinka laqwigaah oo carabka idinka idinkala hormarayo wallahi waxaasan samayn oo iska caadiga ah alla idiin qaban maayo oo kuma dembaabaysaan laakiin waxaad u qasadaan baad dembigeeda leedihiin oo aa laydinka rabaa inaad kafaara iyo la timaadaan wey walaa tunqidu laymaana bacda tawkiidiha waatan aayada kale alla uu ku leeyahy subxaana wa tacaala sunadana way ku soo aroortay axaadiistan soo socota iyo kuwo kaloo badanba sunada nebiga sala allahu caleyhi wasalam ayay kaga soo aroortay ayib nadarku asagu waxa weeye wuu ka duwan yahay waxaad nad waa waa waa ballanqaad aad ballan qaado wax waxaad leedahay ilaahay waxaas hadduu isiiyo waxaasan samaynaya waxaasan tukanaya salaad noocaasaan tukanaya kaas ayaa nadar la yidhahdaa wey ayib xadiiska saddex boqol iyo konton iyo shan can cabdiraxmaan ibni samura qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow cabdiraxmaan ibni samra laa tas'al ilimaara imaaro iyo madax noqosho ha weydiisanin weligaa madax aan noqda ha dhihin weligaa madaxnimo ha weydiisanin fa inaka adiga in uctiitaha haddii lagu siiyo can mas'alatin adoo weydiistay haddii lagugu wareejiyo lagu yidhahdo meeshaan waxaan rabaa inaan madax noqdaan rabaa aad doorasho gasho tartantoo tidhahdid war aniga raba hala i doorto ama maaragtay aad meel intay u tagtaa tidhahdo waxaan rabaa inaan meeshaan madax ka noqdo haddii lagu siiyo adigoo saas u doonay ukurita ilayha waa lagu tala saartaa oo mas-uuliyadna waa dhib badan tahay waana ciqaab badan tahay adigaana lagu tala saaraa mana kasoo baxaysid wey alla subxana watacaala garabkaa uu ka baxaa wey keliga iyo layskaga kaa tegaya wa in uctiitaha can kayri mas'ala haddii laguu keeno adoon weydiisan oo ka carcararaya oo aan rabin oo mas-uuliyaddeeda dareensan dhibka ka imaanaya dareensan aakhare in lagu weydiinayo dareensan haddii dhabarka laguu saaro oo lagugu dhibo lagu yidhahda cid kale oo lagu wareejinahayo ma laha ucimta calayha waa lagugu kaalmaynaya ucimta calayha allah subxana wa tacala kugu kaalmaynaya maxaa yeelay mas-uuliyadda ka cararaysa ayaaba waxay ku tusinaysaa qof wanaagsan inaad tahay wey nabiguna sal alay slam qof raadiye madaxnimo iyo doorasho iyo maaragtay hallay doorta aniga nebiga sal alay slam waxba uma dhihin jirin kaasoo kale wey ayib wa idaa xalafta calaa yamiinin haddii aad dhaar ku dhaaratana fara'ayta ood aragto hayrahaa dhaartaas waxaan ahayn wixi aad ku dhaaratay waxaan ahayn dhaarta maana oo shayga aad ku dhaaratay waxaan ahayn oo khayran minha ka khayr badan fa kafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo oo maaragtay kafaaro gudkana waa u tegi doonaa waa maaragtay tartiibyo ayuu leeyahay saddex maalmo waxa maaragtay inaad addoon xorayso inaad maaragtay toban miskiin qoodiso inaad saddex beri soonto ka kafaaro gudo waay ayib fa kafir can yamiinika wa'ti aladii huwa khayr wixii khayrka badnaana la imow xadiiska marka waxaa weeye waa xadiis aad iyo aad maaragtay macaani badan ugu fadhiya oo ah xagga maaragtay imaarasho madaxnimo raadiska iyo mas-uulinimo raadiska walowba ha noqoto wax yar oo maaragtay mas-uuliyad yar shaqo yar meel ah muwadaf laga yahay oo dadkii shaqaale ka yahay inaad madax u noqoto supervisor noqoto manager noqoto madaxweyne noqoto doorasho aad u orado waxa weeye waxaasoo dhan ha weydiisana lagu yidhi haddii kale alla subxaana wa tacaala adigaa qoorta lagu gelin dhibkeedana waad la kulmi wa ayib waana waxaa in badan oo muslimiinta ka mid a dhibaatooyinka haysta ayay ka mid tahay in markii qof ay ku daydaan gaalada alla subxaana wa tacaala garabkooda uu ka baxay ad arkaysa ninkii maanta madaxweyne loo doorto asagoo meel xun dhex fadhiya maxaa yeelay wuxuu u qaylinayay oo lacag u bixinayay oo laaluush u bixinayay oo uu maaragtay intaasoo dhiba u marayay in uu maaragtay mas-uuliyad allah subxaana wa tacaala ti laga cararo la yidhi in uu qoorta la galo oo asaga uu tawaliyo uuna magac iyo ku raadsado iyo sharaf uu ku raadsado magac iyo sharaf kama helaye wuxuu ka tegi isagoo dhibaataysan oo maaragtay la eedaynayo dadku nacay ayay ka cararan wey laakiin haddii laguu keeno oo lagugu khasba alla uu kuu kaalmayna iyadoo dadku ku jecel yahay oo lagu daba ordayo ayaad ayaa maaragtay ayaad maamulaysaa haddaad ka tagtayna adoo lagu jecel yahaad ka tagtay haddaad la joogtana adoo lagu jecel yahaad la joogtaa wuxuu yidhi marka nebigu sal lla alay wasalam haddii aad dhaaranaysana oo aad shay ku dhaarato maalan waxaad ku dhaaratay maanta inaanan guriga ka baxaynin markaasaa waxaad ogaatay guriga inaad ka baxdo inuu khayr kugu jiro ciddaada oo alaab iyo cunto iyo usoo gadato markaasa waxaad leedahay taasaa ka khayr badan waxa weeye dhaarteed ka kafaaro gudanaysaa oo waxa saddex beri waxa weeye tartiibtii addoon haddaadan haynin masaakiin quudiso amaba aada soonto saddex beri ka bacdina aad hawshaadii qabsato wixii khayrka lahaa aada la timaado wati ladii huwa khayr xadiidkaasaan kasii bilaabi doonaa usbuuca dambe wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala ali w saxbi ajmaciin